isagoo u warramay warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka isku magacaabay somalilan ayaa xusay in dowladda maraykanka ay la leeyihiin xiriiro fog oo ballaaran wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in somalilan iyo maraykanka kulamadooda ay muhiim yihiin maraykankan haddana oo ka leeyahay geeska afrika meel fiicanna ay wax u marayaan ama ay isla meel dhigeen
runtii sidaad sheegtay kulankaas ama kulamadan ku galnay dalka maraykanka wuxuu ahaa mid aada iyo aada muhiim u ah somalilandna muhiim u ah maraykankana muhiim u ah xidhiirka annaga iyo maraykankana wuu sii qoto dheeraanayaa marka waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan isku waafajin lahayn danta maraykanka ee ku wajahan geeska iyo danta somalilan meel fiicanna waxay noo marayaan maamulada ka dhisan dalka soomaaliya ee shisheeyaha ku daaban ayaa dhammaantooda hoos taga xukuumadda washington ee uuma jaraha u haya donald trump sida haddaba dhacday mid weliba marka kulamo lasoo qaato maraykanka wuxuu la soo hor istaagayaa durbadiiba saxaafadda isagoona ku faanaya heshiisyada uu la soo qaatay maraykanka waxayna maraykanka u fulinayaan masaalixda iyo danihiisa gaarka